جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad filim cusub oo lagu soo bandhigaya horumarka beeraha ee wilaayaadka islaamiga dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale xaqiijisay inaysan gorgortan ka geli doonin qaadashada badda soomaaliya ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa biyoxireen weyn ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa isniin taariikhdu waa saddex iyo tobanka shawaal sanadka waa kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya gudaha magaalada muqdisho waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda caymiska degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray fariisimaha murtadiinta ee xaafadda caymiska waxaana halkaasi ka dhacay dagaal liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka liisku adeegsanaya laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada yaakshiid iyo deegaanada kale ee jaarka la ah kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta labaad filim cusub oo lagu soo bandhigaya horumarka beeraha ee wilaayaadka islaamiga xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya
qaybta labaad muuqaalada horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga waxaa lagu soo bandhigay tallaabooyinka horumarineed ee bulshada wilaayada shabeellada hoose ay u qaadeen xagga beerashada iyadoona qeybaha hore la arkayo horumarka ka jira beeraha deegaanka kurtunwaari halkaas oo dadku u tacbanayaan si wadajir ah ugana faa'iidaysanayaan dalagga qeybihiisa kala duwan iyo khudaarta على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما xalaqadan qaybta ka ah silsilada horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa inta badan looga hadlay sida ay dadka reer kurtunwaari uga faa'iidaystaan beerashada kuwaas oo sheegay in ay isku kaashadaan kasbashada risqiga si xalaasha ah iyagoo garab ka helaya maamulkooda islaamiga ولو كان في وما magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi cali saleebaan Een, waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka degmada kurtuwaarey Een, ahna haddana beeraleyda degmada kurtuwaarey maasha allah waxaanu nahay dad iskaashata ah laakiin dadku haddaan hadda idhahda iskaashato waxay odhanayaan iskaashatada waxa la sheegaya maxaa waaye dan wadaag baa magacu ku baxay markii hore laakiin dan wadaag maxaa macnaheedu yahay waa iskaashato dad walaalo ah oo waxwada leh oo isu nool ah weeye Een, beerahan aad arkayso hadda beertan aan dhex taagannahay waa beer galleeya waa dalagga nolosha bini'aadanka ugu muhiimsan weeyaan gelleydan waxay ku baxdaa sideedaba xilliga oo ay ku baxdo toddobaatan iyo shan beri waa lagu cunaa toddobaatan iyo shan beri hadda gelleydan aan gacanta ku hayaa hadday u badato toddobaatan iyo shan beri bay joogtaa sagaashan beri xaafadda ama siddeetan iyo shan reerka ayaa soor ka dhigta oo shiita maxaan ku idhaahdaa boqol iyo labaatanna gurigayba ku tagtaa beertay ka tagtaa afar bilood waa la jafaa gurigayba tagtaa afar bilood kadib gurigay tegaysaa سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن magacaygu waa xuseen cilmi maxamuud waxaan ka mid ahay odayaasha degan degmada kurtunwaarey waxaan taagannahay beeraha degmada kurtunwaarey qayb ka mida oo la yidhaahdo fintu'uno Een, sidaa daraaddeed maanta waxaa inaan ka hadla rabaa sisinta oo nooga baxa dhulkeenna dheertayda oo ku taallo bariga degmada kurtuwaarey een, gaar ahaan aagga la yidhaahdo maayafeer waxaan nahay shirkad weyn oo beereley ah oo ilaa saddex boqoloo qof ah oo ilaahay waa kuu roon yahay beere iskaashata camal ah baan nahay dhulkan aad arkaysaan oo dhan wuxuu ka mid yahay beeraha shirkadda ilaahay baa ku mahadsan awalan allihii subxaana wa tacaala ahaabaa maxadda iska leh taaniyan waxaa iska leh walaayada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose oo biyaha noo tashiishay oo biyaha noo qaybisay oo biyaha dadka u tookaysay sidaad arkaysaan beerahan waa beero tibcan waa beerihii xilliga dayrta xilliga dayrta beerihii ahaa waaye waxaan hadda dhex joogno waa beer yaanyo ah qeybaha dambe wuxuu isdaarkana soo bandhigayaa sida looga faa'iidaysto beeraha deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe halkaas oo la arkayo mujaahidiinta oo bulshada ku dhiirigelinaya inay xoogga saaraan wax soo saarka beeraha waxaana ugu gurmanayaan makiinadaha iyo abuurka intaba
bismillaahi raxmaani raxiim meesha una rogoogna magaalada nasrudiin mee ilaahay songu mahad ilisnayna shabaabta mujaahidiinta furunta hore rogoogta waa mee nuun sheentayna beero oo makiino oo macawana agta abuurka la jarta waa nuun sheente ilaahay oo mahadda iska le Ee, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay muuqaaladani qayb ka yihiin silsilad lagu soo bandhigo waxqabadka mujaahidiintu ay ka wadaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah horumarada beeraha ee mujaahidiintu gacanta ka geysanayaan ayaana imaanaya iyadoo bilo ka hor guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta uu ku howlanaa samata bixinta iyo adeegyo muhiim ah oo u gudbinayo dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadihii dhacay kuwaas oo ay muuqaalo silsilada ka soo saarto kitaab alkhabaariya الرحمن رزق الخلائق وقد قسم الرحمن رزق الخلائق
mahadsanid xaadis dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale xaqiijisay inaysan gorgortan ka geli doonin qaadashada badda soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in marnabo aysan ka laaban doonin heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladdiisu ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan cabdicasiis aadan oo ah la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda adis ababa ayaa koox wariyaal iyo diblomaasiyiin ah u sheegay in isfahamkii dhanka badda ee dhex maray abiy iyo muuse biixe uu dhaqangal noqon doono isagoo weerar afka ku qaaday xukuumadda xasan gurguurte isagoo hadalla ka jeedinayay maxadka diblomaasiyadda ee taabacsan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya gaaritaanka etoobiya ee biyaha badda cas wuxuu suurtagelinayaa inuu sare u kaco waxaas dhaafsiga ganacsi ee nagala dhexeeya soomaaliya oo ah dal leh xeeb dherarkeedu yahay saddex kun oo kilomitir ayuu yidhi cabdicasiis aadam sargaalkan etoobiyaanka ah oo ku dheeraaday damiciisa guracan ee ku aadan qabsashada qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa ku jeesjeesay dowladda xasan gurguurte isagoo sheegay in haddii ciidanka etoobiya ay isaga baxaan soomaaliya ay maalmo kooban gudahooda dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin kula wareegi doonaan dalka taariikhdu markay ku beegneed kowda bisha koowaad labada kun afar iyo labaatan ayuu muuse biixe abiy axmed u saxiixay in etoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana heshiiskaas ka dhiidhiyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid marwan ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushaybe khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashihii dhaawac ayaa ka dhashay toogasho hubaysan oo ka dhacday meel mashquul ah oo ku taala gudaha dalka maraykanka sida uu xaqiijiyey booliiska magaalada memphis ee dhacda gobolka tenese ee cariga maraykanka mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in weerarkan toogashada ah lagu beegsaday goob ay ka socotay xaflad ay ku tilmaameen mid sharci darre ah oo ay ku sugnaayeen dad u dhexeeya laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo qof taasoo sababtay ugu yaraan dhimashada laba xubnood kuwaasoo goobta ku dhintay halka lix kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen saraakiisha ciidanka booliska waxay xaqiijiyeen in mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi uu yahay mid garaab ah islamarkaana lagula tacaalayo cisbitaal ku yaala magaalada memphis oo ah tan toogashadu martigelisay shabakadda c b s news ayaa soo xigatay taliyaha booliska memphis ninka lagu magacaabo cairlana davis kaasoo u sheegay in boolisku baadigoobayaan ugu yaraan laba qof oo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahaayeen dhacdadan toogashada ah toogashada caynkan oo kale ah ayaa ah mid aad ugu soo laalaabatay dalka maraykanka taasoo bishii galaafata nolosha tira dad waddankaasi u dhashay ka mid ah mahadsanid abuushayba ugu dambayntiina guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa biyo xireen weyn ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat biyoxireenkan laga hirgeliyey degmada ceelcadde ayaa xilliyada rababka magaalada kusoo ideen jira daadad xoog leh kuwaas oo saameyn kala duwan ku lahaa isku socodka dadka iyo ganacsiga sidoo kale biyahaasi ayaa barakac u horseedi jiray qoysas badan oo ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada ceelcadde guddiga maaraynta fatahaadaha ayaa ku guulaystay sameynta biyoxireenkan oo qiyaastii lagu sheegay ilaa iyo siddeed kilomitir iskuweer ah marka halkan waxaan maanta kusoo gebagabeyneynaa shaqadii aan soo wadnay ee ahayd biyoxireenkii degmada ceelcadde sidaad ogtihiin degmada ceelcadde waxay ahayd goob biyomareen ah oo dadka shacabka dhibku haysay bulshada degan iyo xoolahaba ilaahay mahadii maanta waxaan soo samaynay biyoxirkii oo dherarkiisu u dhan yahay intaan cagaf ku marnay oon ku biyoxirnay oo kanaal ku samaynay arjinihii waa celcelis waa sideed kilomitir iyo bar weeye allah ayaa ku mahadsan waxaan rajaynaya ilaahay idankiis in waqti lagu moodo ama ay noqoto biyoxireenkii ugu dambeeyey oo biyahaas ay naga wareegtaan insha allahu biidnillahi alkariim qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxkaradka degmada ceelcadde iyo bulshada muslimiinta ah ayaa boogaadiyey waxqabadkan ballaaran ee maamulka islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadooda ceelcadde muddo fara badan baa biyo fariisanayeen war balli caadi huu noqda sanad walbaba kolkii uu roobku do-o roobku xoog badan magaalada waa laga tegaya guryuhuna waxay tagayeen mareedda saddexaad marka dhibaataa lagu qabay xoolo badanna waa ku khasaareenoo maal badanoo badeecooyinka la keenaya hadda kahor wax badan ku khasaaray sidaa darteed taas waxaa dhacday marka in mashruucan la soo helo waxaa la rajaynayaa in mashruucaasuu guulaystay waxaa intaas uu heliyo mashruucaas beero dirdiri la yidhaahdaa biyahaasu tegi jireen kolkii hore way soo jabsadeenoo way ka soo wareegteen dirdirina wuxuu noo jiraa sagaal kilomitir biyahaas dirdirra imaadana waxay ka imaadaan soddon kilomitir daaq iyo beeraba waa laga heli jiraa haddana waxaan codsanaynaa mar labaad in biyahaas beeraha laga leexiyo oo loo leexiyo dhul daaqsin leh oo beer leh waxaan nahay odayaashii degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaan joognaa gunaanadkii iyo gebagabadii biyoxireenkii weynaa ee mashruucii biyoxireenka magaalada ceelcaddo lagu gebagabaynayey ayaan joognaa meeshaas oo magaalada biyo badan oo fatahaada ay ka soo geli jireen biyihii ayaga ahaa xarakada ayaa xirtay gaar ahaan guddiga u qaabilsan ayaa arrintaas fuliyey in badan baan uga mahad celinaynaa ayaga iyo inta kala qayb qaadatay iyo guud ahaan xarakadaba waxaa la wixii guri la deganaa oo xaafad ahaa iyo wixii ganacsi ahaa intaba waa laga barakici jiray ilaahay falligii bixiraan baa loo sameeyey biyihii waa laga wareejiyey juhdi badan baa lagu bixiyey aad bay xarakada saakum allahu khayriyo aad isugu dhabarjibisay bixinaan caalami ah ayaa laga sameeyey aad bay arintaas bulshada reer ceelcadda haddii aan nahay yaan ugu xiliyadan oo kale markay da-aan rababka mahigaanka ah ee biyaha dhega waddooyinka togogan ay bilaabaan qulqulka biyaha magaalada ceelcadda waxay ahayd mid saameyn ku yeelato balse ahaata iminka dadaal iyo juhdi dheer kadib waxaa lagu guulaystay in biyoxireen heer saraha laga sameeyey magaalada dhibaatooyinka biyahana laga nabadgalo aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu